tobabarkan oo diiradda saaraya wadahadalka aan xanafta lahayn iyo cadaaladda ayaa wasaaradda cadaaladda ee arrimaha garsoorka galmudug ka furtay dhuusumareeb cumar isxaaq nuurah ayaa ugureyn sharaxay muhiimadda tobabarkan iyo ujeeddada laga leeyahay tobabarka maanta aan u fadhinaa wuxuu ku saabsan yahay tobabarkii aan sanadkan oo dhan soo wadnay oo xalinta khilaafaadka iyo mv m v c generative dialogue waxaa ma intiina badan dhowr mar waad ka qayb gasheen marka dadaalkii aan aan sii wadnaa waxaan kaloo ku faraxsannahay dadkii leaderska ka ahaa dadka local solutionska ka shaqeynaya inay joogaan oo ayagoo weliba wax fadicaano ay u qabsoomeen cadceed sheekdoon oo ka mid ah dadka ka qaybgelaya tobabarkan ayaa sheegay in bulshadu baahi weyn u qabaan fahamka iyo arrimaha garsoorka waxaan hubaa inaan qaadanay wacyigelin fara badan oo la xiriirta cadaaladda iyo garsoorka aan fidinay koox koox oo naloo qabtay miitinkii ugu dambeeyey aanu ku kala safarnay wacyigelin wacyigelintaasna aanu gaarsiinay dad badan oo weliba su-aalo qaba oo leh garsoor maxaa la yidhaah garsoor waxaa la yidhaha labadaada gacmood inaad mid dhaqdo tan kalena aada gaarsiido sunnada oo labada qof ama miitinkii dhexda lagu qabanayay garsoorka ama xalka laga gaarayo in mar walba hadallada xanufta leh la ilaaliyo oo lagu garsooro hadalla dhab ah oo uu u fadhiyo garsoor cadaalad ah oo ku kala guraya labada qof ama labada dad amaba labada degaan sida dhulalka oo kale ugu dambeyn wasiiru dulaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka galmudug cabdinaasir xuseen cali ayaa dhankiisa sheegay in ujeedka tobabarkan uu yahay in bulshada deegaanada galmudug ah la gaarsiiyo lana fahamsiiyo arrimaha cadaaladda tobabarkan tobabaradii hore ayuu liid ka yahay gunaanadna ka yahay wuxuuna hordhac u yahay sanadka soo socda kee aadaysa cadaaladda iyo galmudug cadaaladda ay joogto sidee loo hana qaadi karaa deegaanadii la xoreeyey ee laga xoreeyey khawaarijta ee loo sameeyey xarumaha i d r-ka waxay kasoo kabanayaan cadaaladii oo dhammaystiran inay helaan xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen iyo sidii dadkooda ay cadaaladu horkeeni lahaayeen waxaan ku boorinaynaa ku dhiirigelinayaa inaad dadaalkiina sii wadaan qof walbana meeshii uu joogo uu kasii laba jibaaro cadaaladana ay noqoto furaha uu qof kasto uu ka naawulahayo nolosha tobabarkan ayaa muddo shan maalin ah ka socon doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug